Maamulka magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug ayaa markii ugu horeysay furay goob gaar ah oo loo asteeyay in lagu gubo qashinka laga soo qaado gudaha magaalada si loo soo celiyo bilicda magaalada. Furitaanka goobtan ayaa waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka degmada iyo xubno ka socday hay'adda BAH oo maamulka ka caawinaysa dhismaha goobtan. Daawud Cabdi Cismaan madaxa hay'adda BAH ee Galmudug ayaa ka warbixiyay ujeedka loo hirgeliyay goobtan loo asteeyay in qashinka lagu shubo iyo kaalinta ay ka qaadan doonto bilic soo celinta magaalada.
meeshaan haddaan maantaan dhisnay waa boqol boqol mitir waaya dhammaan dhisan oo u wareegsan oo meel qashinkaad ka bida aan lahayn oo asturan waxaa kaloo intaas noo dheer baabuurkii lagu qaadi lahay qashinka oo bilaawi degmada ayadaa sii weynaysan doonta insha allah baabuurkii oo bilaawi agabka nadaafadda waxyaalihii laga gashan lahay dadka ka shaqaynaya qashinka markii lasoo qaada gacmaha la gashan lahay galaafsihii wixii oo adag dhammaan intaasoo dhammaystiran marka si loo fiiriyo marka waa mashruuc aad u fiican bilowgiis west circling waxay dhahaan yacni wixii la keenay oo qashinka lasoo aruuri oo la gubay in recycling lagu hagaajiyo mar labaad dib loo sii isticmaala naqshadda ayadaheeda ka maqan hay-adda insha allahu tacala waxaan isu daynaa mustaqbalka arrinta ayada inaan xoog saaran oon mashruuc nooga xiga inta ay noqoto cabdisalaan caabi aadan xogayaa guud ee dowladda hoose ee degmada dhuusamareeb ayaa ka mahadceliyey goobtan iyo agabka lagu wareejiyey waxaan uga mahad celinaynaa isxilqaanka iyo shaqadaa wanaagsan oo ay qabteen hay-adda baah allana aad iyo aad aad ugu mahadsan tihiin waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay idmo ka maamul caasimad ahaan inaan ka shaqayno oo xoogga saarno qaabkii ama waddadii ay ku howlge ay ku shaqay laheyd ama ay ku isticmaal lahaayeen dadka ku nool caasimadda